maalinta oo sabti ah waxaa dalka jabuuti looga dabaaldegayaa sanad guuradii saddex iyo afartanaad ee kasoo wareegatay markii ay jabuuti xorriyadda qaadatay toddobiy labaatankii juun sanadkii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo toddobaatankii sanadkan munaasabadda weyneynta maalinta xorriyadda jabuuti waxaa saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus wariyaha v o e da sagar saciid faarax ayaa warbixintan noo soo dirtay
hirtii hore ee saaka ayuu madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele salaan ka qaatay cutubyo ciidamaha oo isku dhafan xarunta gudaha madaxtooyada sidoo kale madaxweynuhu waxa uu u bax dhigay xarunta daljirka dahsoon ee guriga ummadda halkaasoo astaan u ah geesiyadii u geeriyooday u dagaalanka xorriyadda dhammaanba madaxdii iyo ciidamadii kala duwanaa ee kasoo qaybgalay xafladii koobnayd ee xuska saaka waxaa u duubnaa afka taasoo qayb ka ah la dagaalanka caabuqa coronavirus oo saameyn ku yeeshay xuskii xorriyadda qaranka oo ka duwaneyd qaabka ay hadda u dhacday madaxweyne ismaaciil cumar geele xalay ayuu warbaahinta kala hadlay shacabka jabuuti isagoo ugu hambaliyeeyey saddex iyo afartan sano guurada kasoo wareegatay markii ay iska dulqaadeen gumaystihii caddaa dhammaan waan u hambalgeynayaa shacabka jabuuti meel waliba ay joogaan waxaan u ducaynaynaa kuwii ku dhintay sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa dhammaanba qaybaha kala duwan ee ciidamada dalkeenna ee habeen iyo maalinba u taagan difaaca dalkeenna sidoo kale dadkii ku dhintay caabuqa coronavirus ayaan u ducaynaynaa caabuqa coronavirus waxa uu dalkeenna ku yeeshay saameyn weyn dhaqaalihii ayaa hoos u dhacay dhibaatada coronavirus sidoo kale waxa uu banaanka soo dhigay tabardarada dadkeena ay hayntoodu yartahay gaar ahaana kuwooda murugmaanka waxaan sameynay xulasho nidaam dhaqaale kaasoo lagu horumarin doono dadkeena murugmaalka ah mashruucyada tabarta dhalinaya ayaa qayb ka ah waxaana rajaynaynaa inay bedesho dhaqaalaha dad badan gobolada oo aan dhowaan booqanay cabasho badan ayaa fikirka dowladuna tilaabo taa looga jawaabayo ayay qaadi doontaa guud ahaan dadka jabuuti waxaan kula dardaarmayaa in la ilaaliyo jiritaanka iyo sharafta dalkeena sidoo kale wasaaradda diinta awqaafta iyo dhaqanka ayaa waxay soo qaban qaabisay xaflad lagu qabtay gudaha xerada sheekh muuse ee ciidamada militariga taasoo qaybaha kala duwan ee fanaaniinta jabuuti ay kusoo bandhigeen heeso wadani oo ay ku muujinayaan qiimaha ay xorriyaddu leedahay maanta oo kale toddobiyo labaatanka juun shacabka jabuuti waxaay ka qaybgeli jireen xafladaha waaweyn ee lagu xusayo maalinta calanka abubakar barre geele waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee dalka jabuuti ee ka qaybgeli jiray xuska calanka waxaanu iga warramay kala duwanaanshaha sanadkan iyo sanadadii kale ee uu ka qaybgeli jiray
awalkii horetee de see loo xusi jiray kule adigu waad garanaysaa waad nagala qayb gashay in badan maxaa ahayd waad nagala qayb gashay ahayd waxaa lagu xusi jiray teeraanka weyn loo yaqaano maxaa aheeday torabora halkaabay dadka reer dibut isku iman jireen shacab askar yar weyn halkaabaa laisku iman jiray madaxa mas-uuliyiinta waddanka ku dhan oo ugu soreeya madaxweynaha dalka jamhuuriyadda jabuuti calanka halkaasa lagu salaami jiray halkaabay ciidanka dalka ee kala duwan kusoo bandhigi jireen gaada kaciyaarkoodii qalabkoodii hubkoodii inta nooc ay ka kooban yihiin xaflado aada u weyn baa la qaban jiray oo markaa saakaas wax laga soo bilaabo ilaa doorka laga soo rawaxi jiray laakiin maanta waxaa yimiday isbedel weyn baa yimiday dadkii guryihiiba ayay fadhiyaan intoo badan xanuun baa meeshii jira xanuunkaas ayaa laga cabsi qabaa saa daraadeed maanta waxaa dhacday in xafladii lasoo koobo oo aada loo soo yareeyo adigu waxaad kamid tahay daairtii ku barbaartay koridda caalamka wax ku baratay aqoonyaada wadanka kamid tahay afartan iyo saddexda sano maxaad isleedahay horumar dalku gaar maxaad ka taaban kartaa waxyaaba ugu waaweyn
wallaahi markaan dib u jalaacno sawiradii mise taariikhyadii lasoo maray sidii wadanku ahaa dhulka la xirxiran waxaa loo jira waa afarsiska raaf dadka waa la guri jiray marka waad garan kartaa soo dareemi kartaa qof soo maray gumeysi iyo qof ku nool calankiisii ciidiisii ku nool muwaadin reer jabuutiya xorriyad leh halkuu doono tegi karaa calan leh adduunka lagu ixtiraamayo waa shay qaali ah waa shay qaali ah oo aada u weyn hadda dhawaan waxaa la xusay lix iyo labaatankii juun kadib haddana waxaa kuxigi doonta insha allah alhamdulilah dhawaan kowdii looliyo marka waa toddobaadkii xorriyadda soomaalida marka maxay ahayd hambalyo ayaan uwada rajeynaya insha allah alhamdulilah sagal siciid faarax v o a